haa kulinta wacan mar kale walaalahay soo dhowaada waa eeman xasan oo halkan aan mar walba aan kula wadaagna ereyga ilaah een, nimcada rabbiga iyo nabadda rabbiga hanin la jirta dhammaantiin quduusiinta soomaaliyeed dhammaan quduusiinka caalamka kuwada nool iyo walaalaheena soomaaliyeed ee muslimiinta ah soo dhowaada mar kale iyo mar labaad halkan aad mar walba nagala socotaan waa cornerstone church of somalia qaybaheeda kala duwan beejkeeda facebookga een, tiktokga fe- tiktokga iyo dhammaan een, website-ka iyo youtube-ka dhammaan aa nagala socotaan mar kale iyo mar labaad soo dhowaada waa eeman xasan een, maanta waxaan ila wadaagayaa laba aayadood oo aada iyo aad qaali nagu ah waa rasuul butros butroska cot- cutubka koowaad cutubka shanaad aayadaha sagaal iyo toban labadaas aayadood Een, marka ugu horeysa waxaa ilaahay ka codsanaynaa aan ka baryaynaa in uu nagu hogaamiyo ruuxdiisa quduuska ah oo nagu hogaamiyo een, aqoontiisa iyo garashadiisa oo nagu hogaamiyo Een, butroska koowaad cutubka sa- shanaad aayadaha sagaal iyo toban waxay leedahay iska horjoogsada isaga horjoogsada isaga horjoogsada idinkoo iimaankiina ku adag oo garanaya in isla dhibaatooyinkaasu ay ku dhacaan walaalihiina dunida ku jira Een, haddaba ilaaha leh nimcada oo dhan oo idinku yeedhay ammaantiisa daa'imiska daa'imka oo masiixa ku jirta markii aad in yar xanuunsataan kadib isagu wuu idin kaamili doonaa oo idinku adkeyn doonaa oo idin xoogay doonaa aad iyo aad Een, ilaah wuxuu leeyahay isaga horjoogsada rasuul badros wuxuu leeyahay isaga horjoogsada oo ilaahay horjoogsada oo barya oo duceysta oo salaad gala idinkoo iimaankiina ku adag adigoo iimaan adag leh oo garanaya in isla dhibaatooyinkaasi ay ku dhacaan walaalihiina dunida ku jira Een, aayaddan waxay nagala hadlaysaa markaan xanuunsanno ama dhibaatooyinka aan ku jirno in aan ilaahay hor joogsanno aan barino aan salaad dukanno aan ilaahay anagoo iimaankeena ku adag in aan oon garanayno in isla dhibaatooyinkaas ay ku dhacaan walaalaheena dunida ku jira walaalaheena dunida ku jira masiixi keliya maaha muslimiinta ka mid a yuhuudda ka mid a m- hinduga ka mid a dhammaan intuu khalqiga ilaahay abuuray o dhan dhibaatooyin ayaa ku dhaco dhibaatooyinkaas ayaan anagana masiixiin aan kala siman nahnay een, dunidani oo ka jira marka sidaas aawadeed anaga waxaan leenahay meel aan u orodno aan garanayno yaa isaga horjoogsada idinkoo iimaankiina ku adag oo leeyahay rasuul butros oo garanaya in isla dhibaatooyinkaasi ay ku dhacaan walaalihiina dunida ku jira walaalihiina dunida ku jira dhammaan bini aadanka ay ka mid yihiin dhammaantood ay yihiin marka haddana wuxuu leeyahay cutubka eh, een, aayadda tobanaad waxay leedahay haddaba ilaaha leh nimcada oo dhan oo idinku yiray ammaantiisa daa'imka ah oo masiixa ku jirta markii aad in yar xanuunsantaan kadib isagu wuu idin kaamili doonaa oo idinku adkeyn doonaa oo idin xoogeyn doonaa Ya, haddaba ilaaha leh nimcada oo dhan oo idinku yeedha ammaantiisa daa'imka ah ilaaha nimcada wax walba ee u sugnaatay oo dunidani qalqay anagana abuuray caruurtiisa aan ka mid nahnay oo noogu yeeray ammaantiisa daa'imka ah ee ereygiisa masiixa oo masiixa ku jirto taasoo masiixa oo u imaada dunida waxay ahayd ereyga ilaah oo dunida u imaada waxay ahayd in ammaantiisa ay ku jirto mar walba ee anaga aan laga garto dunidana laga garto masiixa oo ku jirto markii aad in yar xanuunsataan oo dhahay ilaah oo leeyahay markaa in yar xanuunsataan kadib isagu waa idiin kaamali doonaa ya markaa in yar xanuunsano oo xanuun aan dareeno waayo bini aadana ani wax qasab waay waa xanuunsanaynaa oo waxaa waaye jirkeena waxuu sidiisa u dhisan yahay inuu dhaawacmo xanuunsado ilmeeyo wax walba dadka ku dhacaya ay nagu dhacaan laakiinse in yar kadib markaan asiga hor istaagna aan ducaysano aan ilaahay barino ya waan kaamilaya oo waxaa waaye awooddeena iyo sideena nagu soo celinaya oo haddana waa ka caafimaadayna hore u soconayna idinkoo adkeenaya walahi oo idinku dh- een, oo idin xoogeyn doonaa oo idin adkeen doonaa waana adkeynayaa waana adkeynayaa oo waana idi- waana xoogey doonaa ma fahamtay? sideen hore kusoo laaban doonaa Een, labadan aayadood ayaan maanta waxaan isdhahay walaalahaada la wadaag labadaas aayadood ayaan ila wadaagay Een, intaas ayaan kusoo gabeynayaa labada aayadood waxaan jeclahay dhammaan in walaalaha soomaaliyeed ay nimcada rabbiga ciise masiix ay u imaadaan ay gartaan ilaaha runta ah oo dhabta ah ay gartaan si anigu anagu uba u garannay Een, dhammaan walaalahay waxaan leeyahay mar kale iyo mar labaad nimcada rabbi aan ila jirto naxariis iyo nabadgelyo korkiina ha ahaato